faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka ron warka habeenimo ee raadiyo cadaado qodobada warka habeen aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn militariga soomaaliya oo ka soo baxaya deegaana al-shabaab ay ka qabsadeen ee ku yaala koonfurta gobolka muduga kenya oo soo xirtay soomaaliya loo ehaysto afduub dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka qoyi bari ee wadanka kenya ururka al-shabaab saddexra ku toogtay gobolka shabeellaha hoose maamulka gobolka baaya oo ka degay in banaanbax laga dhigo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed warmarteed ka soo baxay shirka xafiiska xeerlanta guud ee qaranka soomaaliya maalmahan ka socday magaalada muqdisho dhaqdhaqayo milatari oo ka socda qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheeradoo laga helayo gaari qarax sida oo maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladda federaalk soomaaliya u degtay maraakiibta sida sharcidarrada ugu adeegta xeebaha waddanka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabkii baarlamaanka federaalk soomaaliya go-aan ka soo saaray mooshankii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan ay gudbiyeen xildhibaan ka tirsan golaha shacabka dowladda etoobiya oo sheegtay inay celal shidaal oo dheerad ah ay ka qodi doonto dhulka soomaalida etoobiya wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya oo la kulmay boqorka sacuudi carabiga aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ansixiyey sharciyeedka dhismaha hay-adaha naafada qaranka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo safar ugu anbabaxay dalka qatar akhbaaraadka caalamka warka habeenimo aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn dowladda faransiiska oo hub loo soo waday soomaaliya ku wareejisay dowladda bariga dhexe iyo ugu dambayn ra-isul wasaaraha dalka ingiriiska oo u dhow in kalsoona lagala noqdo intaas waxaahayn qodobada ugu doorka roon warka habeenimo raadiyo hadaado goorra u diyaar garoba warkaas oo intaasi ka faahfaahsana
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo arbacaha qabiisna ay soo gelayso taariikhda ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad dhegaysteen qodobada ugu doorka roon warka habeenimo raadiyo hadaado warkan habeen waxaa soo saaray mahnuur axmed cumar axmed raax cumar saxiifa ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaan la socodsiin doonaa kusoo dhawaada warka habeenimo intaas ka faahfaahsana militariga soomaaliya ayaa ka soo baxay deegaana al-shabaab ay ka qabsadeen ee dhaca koonfurta gobolka muduga wararka ka imaanaya magaalada hoobyo ee gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in milatariga soomaaliya ay isaga baxeen deegaano u badan tuulooyin oo ay dhowaan ururka al-shabaab ay ka qabsadeen deegaanada ciidamada ay ka baxeen oo ka tirsan degmada hoobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa dhowaan qabsaday ciidamada kadib duqeyn xoog leh oo maalmo ka socotay qaybo ka mid a gobolka mudug dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan iyadoon dagaal dhicin inay ciidamada iskaga baxeen lamana ogaa sababta ka dambeysay bixitaanka al-shabaab ayaa laga cabsi qabaa inay kusoo laabtaan degmada ay maanta ka baxeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee koonfurta gobolka mudug dowladda wadanka kenya ayaa xirtay soomaali loo haysto afduub dhowaan ka dhacay qaybo ka mid a gobolka qobi bari ee dalka kenya ciidamada amniga ayaa waxay xireen mid ka mid ah saddex toonsano oo lala xiriirinayo afduub haweeney u dhalatay dalka talyaaniga oo ahayd shaqaalo gargaar laguna magacaabi jiray safeni romana iraan aadan cumar oo madaxiisa hore loo duldhigay hal milyan oo shilin kenya ayay ciidamada amnaanka ku qabteen kadib howlgal gaar oo ay ka fuliyeen waxaana sidoo kale ay soo qabteen xubno ka tirsan ururka al-shabaab booliska gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa waxay sheegeen in ibrahim uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in haweenaasi la afduubto si ay madax furasho uga qaataan ciidamada booliska ayaa sidoo kale baadigoobaya yuusuf koona aadan iyo siciid aadan kuwaasoo lagu eedanayo inay haweenada talyaaniga ka soo afduubteen goob ay ka shaqaynaysa oo ku taalla magaalada califin yiraahdo ee ku taalla gobolka qoyi bari ee dalkaasi kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa bogaadiyey xildhibaanada aqalka sare ansixinta sharciga dhismaha hay-adda dadka naafada ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa tilmaamay in ansixinta sharcigani ay aas-aas u tahay mudaynta iyo dardagelinta dalada iyo qorshayaasha lagu kaabayo nolosha dadkeenna naafada ah waxaa u mahad celinaya xildhibaanadeena sharafta leh ee aqalka sare ansixinta sharciyeedka dhismaha hay-adda dadka naafada ah sharcigana waxa uu saldhig u yahay xaqiijinta xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada ah ee soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo madaxweynaha ayaa faray xukuumadda federaalk soomaaliya in kaalinteeda hogaamineed ay ka qaataan hirgelinta dhismaha hay-adda dadka naafada ah iyo dardagelinta qorshayaasha ku qatamo xalhelidda dhibaatooyinka ku xeeran nolosha dadka naafada ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo ayaa toddobaadkii hore ugu baaqay golaha aqalka sare inay dadejiyaan ansixinta sharciga dhismaha hay-adda oo horey usoo gudbiyeen xukuumadda ayna ansixiyeen golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa tilmaamay in falalka arxandarada ah ee argixisada al-shabaab ay ku bartilmaameysadaan shacabka soomaaliyeed ay kordhiyeen tirada dadka naafada ah isagoo sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay gacan ay kula dagaalamayaan cadowgaasi gacan kalena ay ku dhisayaan wadankooda gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa beeniyey inuu burburay mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waraqdo isdaba joog ahaa ayaa ka soo baxay xafiiska golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kaasoo qusayay mooshinka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed musashi cabdiraxmaan ayaa maanta soo saaray warqad kale uu ku beeninayo inuu burburay mooshinka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ay ka gudbiyeen xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya warqadda ka soo baxday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxaan ka wareysanay xildhibaan axmed maxamuud sheekh oo ka mid ah xildhibaanada mooshin ka gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyuhu saaad ogeedeenba sideedii afartanka saaa ee u dambeeyey wuxuu ku xanibnaa gurigiisa oo ku dhex yaala madaxtooyada saaka ayuu kasoo baxay wuxuu soo degay hotel shabeel oo ku dhow agagaarka airbortka kadib gudoomiyuhu wuxuu soo saaray warqadan lagu faafiyey midiyaha iyo warbaahinta oo sheegaysa mooshinkii la qabtay sagaalkii bisha inuu sharci yahay xeer hoosaadka iyo dastuurkana la waafaqi doono wax walba waxay ku qoran yihiin dastuurka iyo xeer hoosaadka marka anagu haddaan xildhibaanadii mooshin keenan nahay waan soo dhamaystirnay xogayihii shalay soo saaray inuu mooshin uduray ayaa naga qabtay gudoomiyuhu goobjoog buu ka ahaa waa la shaabadeeyey waa la seexay marka hadda waxaan sugnaa waxa weeyaan in food la geliyo oo golaha shacabka la keeno waa waxaad og tahay golaha shacabka wuxuu ka kooban yahay laba boqol toddobaatan iyo lix xildhibaan afar iyo toban xildhibaan xildhibaanada kale ayaa been laga sheegi lahaa oo saxiixooda la qaadan lahaa nin xildhibaan ah ama gabar xildhibaana saxiixiisa lama qaadan karo wixii aan raalli ka ahayn marka xildhibaanadan waa lagu qasbay barshar baa la saaray mooshinkana marka la qabto cid ka bixi karaysa ma jirto xildhibaanka wuxuunbuu ka bixi karaa codka marka ay gaadho waxaa weli dalka uu wajahayaa xiisada ka dhalatay mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ururka al-shabaab ayaa saddex ruux waxay ku toogteen deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ururka al-shabaab ayaa meel fagaara ku taalla deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellaha hoose ku toogtay saddex nin oo la sheegay in labo ka mid ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halka mid kalena uu ka mid ahaa ergada soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya maxkamadda al-shabaab ayaa raggan waxay ku riday xukun dil toogasho ah waxaana ugu dambeyntii lagu fuliyey shalay gelinkii dambe qaadi u hadlay maxkamadda ururka al-shabaab ayaa wuxuu sheegay in maxamuud faarax aadan oo labaatan sideed sano jir ahaa iyo mahad cabdulaahi abuukar oo labaatan sano jir ahaa inay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halka maxamed tifow xaydar oo konton sagaal sano jir ah uu ka tirsanaa odayaashii dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya faqaraha xukunka ka dhacay ayaa waxaa iskugu soo baxay boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka oo ururka al-shabaab ay ugu yeereen inay halkaas iskugu soo baxaan ururka al-shabaab ayaa xukno koldan waxay ku ridaan dadka ay ku eedanayaan inaan galeen falalka kufsiga dalalka ama inay ka tirsan yihiin dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hadaado maamulka gobolka baay ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ka digeen inaan banaanbax aan fasax loo haystan oo ka dhaco magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxay sheegayaan in maanta dignin ay soo saareen maamulka gobolka baay ee koonfurta soomaaliya kaas oo quseeya banaanbaxyada magaalada baydhabo ka dhacaya maamulka gobolka baay ayaa wuxuu ka warbixiyey falalkii shalay dad lagu dhaawacay kuwo kalena ay ku dhinteen ee magaalada baydhabo ka dhacay kadib markii dadweyne dhigeen banaanbax lagu taageerayo mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayay ka dhigeen magaalada baydhabo dadkii banaanbaxa dhigaya ayaa la rasaasiyey taasoo dhimashadii dhaawac sababtay wixii maanta ka dambeeyey ayaa waxaa la sheegay inaan magaalada baydhabo lagu qaban karin fasax la-aan waxaana shacabka looga digay inay ku dhiiradaan banaanbax kale si looga fogaado dhibaato dambe ee ka dhacda magaalada baydhabo iyo guud ahaan gobolka baay weli warka habeenimo raadiyo hadaado ayaad dhegaysanaysaan wararka naga soo gaaraya degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in goordhow tuulo hoostaga degmadaas uu ka qarxay dagaal xoogan dagaalkaas ayaa waxaa la sheegay inuu ka socdo tuulada lagu magacaabo ceelmulug oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana dagaalka laisku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan qofkuna dadka deegaanka oo la hadla warbaahinta raadiyo hadaada ayaa waxuu sheegay in dagaalka u dhexeeya laba mila shabeelaad oo wadadega halkaasi waxayna ka dhashay khasaare isku jira dhimashadii dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac halkaasi ku dagaalamaysa ilaa iyo haatan lama oga khasaare rasmi ah ee ka dhasha dagaalkaasi ka socda deegaanka ceelmulug ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe wixii waraa kusoo kordha saaxiibyada wax ku dhagaysan doontaan wararkeena barnaamijyada dambe ee soo socda warmartiyeed ayaa ka soo baxay shirkii xafiiska xeerlanta guud ee qaranka soomaaliya ee maalmin la soo dhaafay ka soconayay magaalada muqdisho ee caasimada wadanka xafiiska xeerlanta guud ee qaranka soomaaliya ayaa soo qamaqaabiyey hirgelina shir muhiim ah oo yeesheen dhammaan xubnaha xafiiska xeerlanta qaranka soomaaliya heer federaal waxaana gacan buuxda ka siiyey xafiiska hay-adda dheelo kuna saabsan dhaqangelinta sareynta sharciga horumarinta xafiiska isixidda iyo isla saabtanka kana dhacay hoteelka shabeelle ee magaalada muqdisho kaas oo socday muddo saddex maalina shirkan waxaa ka qayb galay madax kala duwan oo heer federaal ah waxayna kala yihiin taliya ku-xigeenka ciidamada booliska soomaaliyeed taliyaha qaybta baarista dambiyada dhammaan xubnaha xafiiska xeerlinta guud ee qaranka soomaaliya xeeralyaha guud qaranka gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka bahda saxaafadda iyo marti sharaf kale ujeedka shirkan ayaa wuxuu ku saabsanaa dhaqangelinta sareynta sharciga horumarinta howlaha xafiiska iyo kadooyista iyo ansixinta xeerhoosaadka nidaamka anshaxa ee xafiiska xeerlinta guud ee qaranka soomaaliya sidoo kale isla xisaabtanka dhabta ah isasixidda iyo in si qotir loo falanqeeyo loogana doodo wax kasta oo wax u dhimi kara habsamo socodka howlaha xafiiska xeerlinta guud ee qaranka soomaaliya dhammaan madaxda qaranka oo shirkaas lagu casuumay waxay shirka ay ka jeediyeen hadal dhexalgal ah oo qiimo weyn ugu fadhiyey ajendaha shirka laakiin aan halkan lagu soo wada koobi karin shirkan oo qabsooma xafiiska xeerlinta guud ee qaranka soomaaliya socdana muddo saddex maalin ah ayaa waxaa kasoo qaybgalayaasha kasoo saaran warmartiyad soo socda ka qaybgalayaasha shirkan waxay mahad gaar ah u celinayaan dhammaan qabanqaabiyaasha shirkan oo ugu horeeya xafiiska xeerlinta guud ee qaranka soomaaliya ururka caalamiga ah ururada sharciga ah iyo cid kasta oo gacan ka geysatay ila adkaeya xiriirka ka dhexeeya xafiiska xeerlinta guud hay-adaha wadashaqaynta dhow leeyihiin sida hay-adaha garsoorka booliska asluubta taasi waxay qayb lixaad lah ka qaadanaysaa hasamo socodka howlaha xafiiska guud ee qaranka soomaaliya ka qaybgalayaasha waxay isla garteen inay yeeshaan shir sanadla ah oo ay kasoo qayb galaan xubnaha xafiiska xeerlinta guud heer federaal iyo heer dowlad goboleed ka qaybgalayaasha shirka dood iyo falaqayn dheer kadib waxay isla garteen inay ansixiyaan xeerhoosaadka nidaamka anshaxa xafiiska xeerlinta guud ee qaranka si faahfaahsan oo u tilmaamaya tallaabada ku habboon ee laga qaadayo xafiiska xeerlinta guud ee kasoo bixi waaya waajibaadka kiisada shaqo ka qaybgalayaashu waxay isla garteen in laga maalmaan ay tahay adkeynta xiriirka ka dhexeeya xafiiska xeerlinta guud taliska ciidamada booliska soomaaliyeed waxaa kaloo lasla gartay in lagu saxo arrinta sare ku xusan labada arrimood ee soo socota in booliska lagu tatarsiiyo dabagalka lagu samaynayo inay waajibaadkaas u gutaan sida sharciga uu qabo sidoo kale wareegto waafaqsan arrintan loo gudbiyo dhammaan talsiyada iyo hogaanada booliska soomaaliyeed si loo abaabulo unug qaybeed qaabilsan la socodka iyo kormeerka booliska si loo saxo wax kasta oo ka qaldan habsama socodka waajibaadka iyo howlaha booliska soomaaliyeed waxaa kaloo shirkaasi ka soo baxay in dib loo abaabulo unug qaybeedka xiriirka qaybsiga iyo kormeerka maxaabiista taas oo waayaan dabe habacsanad xoog leh ay ka jirtay waxaa kaloo xafiiska xeerlanta guud ee qaranka soomaaliya lagu booriyey inaysan ka qaban barayaasha gal aysan u dhammaystirnayn dhammaan shuruudaha looga baahan yahay ee ah inay la socdaan xasuusqorka barista galka sawirka eedaysanaha iyo farihiisa margamuujiyaha dembiyaha waxaa laisla gartay in laga maarmaan ay tahay in shir laisugu yimaado iyadoo lasoo sheegi doono goobta iyo wakhtiga shirkaas oo ka qaybgeli doonaan xeeraalayaasha xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka soomaaliya taliyaasha booliska talisqeebeedyada taliyaasha salgiyada booliska degmooyinka iyo baarayaasha si ay uga wada hadlaan una wada saxaan adkeynta xiriirka iyo wadashaqaynta ka dhexaysa gunaada shirkan waxa uu hoosta ka xariiqayaa doorka xeeraalyaha guud uu ku leeyahay dalka ilaalinta amniga iyo ilaalinta sareynta sharciga dalka u yaala dhaqdhaqaaqyo milatari ayaa caawa waxay ka socdaa qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ciidamada xoogga dalka ayaa wax dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan deganada dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marko ee gobolka shabeellaha hoose dadka deegaanka ayaa warbaahinta raadiyo hadaada waxay u sheegeen in maanta milatariga soomaaliya lagu arkayo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanka dhaqdhaqyada ay ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah dhanaane gandarsho iyo jilomarka iyo deegaano kaloo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xoogga dalka ayaa howlgalkooda waxa ay salka ku hayaa sida uga hortegi lahaayeen miinooyinka al-shabaab ay ku aasaan wadada isku xirta magaalada muqdisho ee caasimada wadanka iyo magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose dhowaan ayay ahayd markii al-shabaab ay qaraxyo miino ay ku dileen saraakiil ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hadaado faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaysa gaarisida waxyaabaha qarxa oo maanta ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay ku qaabteen bar kontarool oo ku taala magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ciidanka booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku qabtay gaarisida miinooyin kuwaasoo la doonaya in lagu dhibaateeyo shacabka ku nool magaalada baydhabo sida ay sheegeen muslimiinta maamulka koonfur galbeed gaarigan oo ka yimid deegaano dhaca duleedka magaalada baydhabo ayaa markii uu soo gaaray kontarool laga galo magaalada waxaa baaris ku sameeyey saraakiil haysta kontaroolkaas oo jawaan gaariga saarnaa laga soo dhex buuxiya waxyaabaha qarxa xasan maxamed xuseen wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in wadayaasha gaariga iyo mabooyinka ay gacanta ku hayaan islamarkaana aad ugu mahad celinayaan sargaalka qabta shaqadaasi maadaama qaraxaasi lagu qorsheynayay in lagu dhibaateeyo shacabka ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bahay dambiyaalkun hortayaalo isnarga haytan dambiyaalkun walilinka talagelay inay laka dhibaatay umadun deegaanadun ha kujeed gaar ahaan oo reer koonfur galbeed gaar ahaan reer baydhow oo waliyo hallaayaan in lahay nimanka cadowga ee araga haytan umadun wali usa la damacsinye walilana insha allahu tacaala dhammaan ciidamada booliiska iyo ciidamada laamasha kala duwana anka baaqane inayo sii lamalaabaan hooloyo wadaan eed eedna walenka mahadnagay sareerkaalkun hoolun heraarta ka guulaysada inuu saaqo ka badbaadiye umaduugna inay laka dhibaatay ka badbaadiya insha allahu tacaala mahadnage ilaahay idin shay walin rajeene ee dhammaan saraakiilla howlgallada leh oo ama kontaroolda rog ama meelo kala rogaan inayoo ka shaqeeyaan sida lankun shaqeeyo ayuusa ku badan inayoo shaqeeyaan ku rajeen magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ayaa sagaal tobanka bishan isku diyaarinaysa qarsoomida doorasho ka dhacda magaalada baydhabo iyadoo si weyn loo adkeynayo ammaanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladda federaalk soomaaliya ayaa u degtay maraakiibta si jareedar ah oo kalluumaysta xeebaha waddanka soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa digniin cusub waxay u dartay maraakiibta qaar ee sida shareedarada ah uga kalluumaysta xeebaha dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame ayaa digniin u diray maraakiibta shisheeye ee sida shareedarada uga kalluumaysta xeebaha waddanka soomaaliya waxa uu sheegay in cid walba oo doonaysa shatiyo la xiriira kalluumaysiga la sii doono ha yeeshee aan laga aqbali doonin sida shareedarada ah uga kalluumaystaan xeebaha waddanka soomaaliya waa ilaahay galadiis si daah furan oo aan qarsoodi ahayn aan ku bixinayno ruqsadaha kalluumaysiga ee badweynta soomaaliya qof kasta oo soo dalbada laysanka tunnada wuxuu marayaa broses wuu soo dalbanayaa markuu soo dalbado waxaa la baari doonaa markabkiisa iyo waxa uu ku kalluumaysanayo kaasoo ay nagala qaybgelayaan dad tiro badan oo naga caawiya qaybta fishariga qolyaha nagu soo duulay oo badahayaga ku soo duulay oo sida sharcidarrada uga kalluumaysta si sharciyaanu laysanka idiin siinaynaa duulaanka iyo tuuganimada naga daaya digniintan ayaa ku soo adaysa xilli shalay wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda xukuumadda federaalk soomaaliya ay shirkad laga leeyahay dalka shiinaha ay siisay soddon iyo laba ruqsadood oo shati kalluumaysiga ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa go-aan ka soo saaray mooshinka sagaalka bishan laga gudbiyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo gudoomiyaha golaha shacabkii baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ayaa saddex cisho kadib waxa uu sheegay in sagaalka bishan uu qabtay mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ayaa waxa uu ku sheegay in mooshinkaas ay ku sixinaayeen sagaashan iyo laba xildhibaan uu qabtay islamarkaana uu waafaqsan yahay sharciga wuxuuna sheegay in la waafajiyo doono siduu qabo dastuurka dalka soomaaliya qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli weli uu taagan yahay khilaafka ka dhashay mooshinkii xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo halkaa warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hadaado dowladda waddanka etoobiya ayaa waxay sheegtay in ceelal shidaal oo dheerad ah ay ka qodi doonto dhulka soomaalida etoobiya agaasimaha guud ee waaxda maamulka iyo laysimada batroolka ee wasaaradda macdanta shidaalka iyo kheyraadka dabiiciga dalkaasi etoobiya ayaa wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in saddex sano dheeraad ah si ay u horumariyaan kheyraadka batroolka ee deganaanshaha ismaamulka soomaalida ee ku nool bariga dalkaasi isagoo la hadlaya wakaaladda wararka etoobiya ee news agency waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay tillaabooyin dheer si loo dhammaystiro kahor inta aan la gelin howlaha wax soo saarka shidaalka waddankaasi sidoo kale mas-uulkan ayaa waxau xusay in qaysta boqolaal ceelal shidaal oo dheerad ah ay muhiim ay tahay horumarinta shidaalka adeegyada asaasiga ah si loo horumariyo saamaynta kheyraadka waddanka dhinaca kale shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee laga helay dhulka soomaalida etoobiya ka soko waxay howlo muhiim ah ka wadaan deegaanada dhaca waddankaasi wargeyska daforian bolis ee kasoo baxa dalka maraykanka wuxuu maanta u qoray warbixin dheer uu ku lafogaray codotooyada sacuudiga iyo imaraadka u muujinayaan ilhaan cumar iyo rashiid atabeyn oo ah labada haween muslimiinta ah ee ku guuleystay inay ka mid noqdaan koongareeska dowladda maraykanka wargeyskan oo maqalkiisa halkudhig uga dhigay sacuudi carabiga oo cadaysay dagaal ka dhan ah haweenka muslimiinta ee ka tirsan koongareeska maraykanka wargeyska oo qoray in warbaahinta aqoonyahanada iyo faalayaasha xiriir dhowla leh dowladda sacuudiga iyo imaaraadka waxay ku celiyeen eedama ay u jeedinayaan ilhaan cumar rashiid taamiin cabdul sayiid kaas oo ku guuldaraystay in gudoomiye uu ka noqdo gobolka maajeen ee dalka maraykanka waxayna ku eedeeyeen inay yihiin xubno qarsoon oo ka tirsan ururka iqwaan muslimiin oo cadow ku ah dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka carabta axad la soo dhaafay warbaahinta carabiya oo ay leedahay dowladda sacuudiga waxa ay ku daabaceen maqaal dheer oo ay ku sheegeen in ilhaan cumar iyo rashiid taamid qayb ay ka yihiin isbahaysa u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga maraykanka iyo kooxda islaamiyiinta control ama maamulka koongareeska sida wargeyska carabiga ay qortay maqaalkan waxa uu ku eedeeyey in ilhaan cumar iyo rashiid taamid labada qof oo ka soo jeeda madaxweyne donald trump kooxdiisa siyaasadda iyo ficilada gaar ahaan siyaasadda dibadda ee ka bilaabaysa cunaqabataynta iiraan ilaa godoominta ururka aqwaan muslimiin iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada islaamka siyaasadaysan wargeyska dafurian bolis wuxuu tusaale usoo qaatay telefishinka m b c oo dowladda sacuudiga leedahay kaas oo soo qamaqaabisay bandhig telefishinka kaas oo looga hadlaya qodobada la xiriira dagaalka ay imaaraadka carabta iyo sacuudiga ay ku hayaan labada haween muslimiinta ah ilhaan cumar iyo rabshiid wadamin waryacaan ah oo la yidhaahdo ameer cadiidan iyo tames fatan oo ah masaare bartay cilmiga siyaasadda ayaa falaqayn ku sameeyey ilhaan iyo rashiid waxayna sheegeen in guusha xisbiga dimuqraadiga ah maraykanka ay wiiqayso waxayna ugu yeereen guusha uu madaxweyne donald trump ka gaaray howlgalka uu kula dagaalamayo kooxda islaamiyiinta wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad ayaa maanta wuxuu la kulmay boqorka sacuudi carabiya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya mudane axmed ciise cawad ayaa maanta arbacaha kulan la qaatay caasimadda sacuudiga riyaad boqorka dalka sacuudiga carabiya boqor salmaan bin cabdicasiis al sacuud shirkan ayaa waxaa looga hadlayaa sida loo adkeyn lahaa xiriirka labada dowladood adkeynta ammaanka gobolka geeska afrika horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga dalalka dhaca geeska afrika ee soomaaliya ugu horeyso wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sidoo kale wuxuu kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibadda dalalka masar jabuuti suudaan yeban kaas oo ujeedku ahaa si loo dhisi lahaa urur ay ku midaysan yihiin wadamada gacanka carabeed iyo dalalka afrika ee kulaalaa badda casa aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta wuxuu ansixiyey hintashaciyaadka dhismaha hay-adaha naafada qaranka soomaaliya ee dhowaan ay soo gudbiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kalafadhiga afraad kulankiisa koob iyo tobnaad xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay ku yeesheen xarunta aqalka sare ayaa ajaduhu ahaa akhrinta labaad ee hintashaciyaadka dhismaha hay-adaha golaha nadaafada qaranka kulankan waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka horumarinta xaquulisaanka deeqa yaasiin xaaji yuusuf iyadoo fadhiga guud ee aqalka sare ay ku sugnaayeen soddon iyo kow mudane gudoomiyaha guddiga garsoorka diintii awqaafta ee caquleysaanka ee aqalka sare soomaaliya senator samsom ibraahim cali ayaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ka codsatay in la dejiyo dhismaha sharciga hay-adaha nadaafadda qaranka taas oo muhiim u ah dadka lixaadkooda u dhammaystirnayn guud ahaan xildhibaanada ku sugnaa fadhiga ayaa isku raacay in la meel mariyo sharciga dadka naafada ah iyadoo cod gacantaga ay ku ansixiyeen gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaah ayaa ku dhawaaqay natiijada ansixinta sharciga dhismaha hay-ada nadaafadda qaranka soomaaliyeed wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqleysaanka deeqa yaasiin xaaji yuusuf ayaa u mahadcelisay guud ahaan xildhibaanada aqalka sare sida ay u dadajiyeen sharciga kaas oo horey usoo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta safar ugu ambabaxay dalka qatar sonar cusmad rasmi ah kele dhigeysa wadanka qatar ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi ballaaran hogaaminayo ayaa booqasho rasmi ah maanta waxay ugu ambabaxeen dalka qatar ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa cusmad rasmi ah wuxuu ka helay dhegeysa dalka qatar ayaa waxaa la filayaa mar uu gaaro dooxa inuu madaxda dalkaasi la yeesho kulamo ay uga wada hadlayaan xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo dhinacyada iskaashiga labada geesoodka ah xasan cali kheyre ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale ka qaybgelaya shirka sanadlaha ah ee madasha dooxa ee sanadkii hore labada kun iyo todobiyo tobanka sidoo kale uu ka qayb galay halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo hadaado goorro waxaad dhegaysan doontaan akhbaaradka caalamka ah iminka sex
xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markaan akhbaaradka caalamka dowladda wadanka faransiiska ayaa waxay sheegtay in hub lowada soomaaliya ay ku wareejisay dowladda wadanka bariga dhexe ciidamada ilaalada xeebaha soomaaliya ee wadanka faransiiska ayaa hub loo soo waday soomaaliya waxay ku qabteen waxayna ku wareejiyeen jumhuuriyadda afrikada dhexe hubkan oo ka koobnaa in ka badan kun iyo afar boqol oo qaryaha oo ka fadhisaman ahaa iyo saddex gadid waxaa loo soo waday soomaaliya sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada faransiiska faransiista dhelin oo ah haweenada wasiirka difaaca ah ee dalka faransiiska ayaa shalay waxaa lagu wareejiyey hubkan kadib markii xaflad ka dhacday saldhig milatari oo ku yaala caasimada dalka afrikada dhexe ee bani wakaalada wararka ee faransiiska a f b ayaa qortay in saraakiisha faransiiska hubkaasi ay ku taageereen dowladda afrikada dhexe si loo dagaalamaan kooxda islaamiyiinta ah ee ka dagaalanta dalkaasi afrikada dhexe iyo gudoomiye ra-isul wasaaraha dalka ingiriiska ayaa waxaa la sheegay in kalsoonida goorow lagala noqdo ra-isul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa galanka dambe ee maanta waxa ay cadaadis kalsoonida lagala noqonayaa xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah ayaa waxaa lagu wadaa inay u codayaan inta udhexaysa siddeed saac ilaa sagaal saac galabnimo ee xilliga waddankaasi cadayskan saaran may ayaa imaanaya xilli waraaqadoo laga soo horjeedo xukuumadda lagu gudbiyey theresa may ayaa noqonaysa ra-isul wasaaraha britain wax yar uun kadib markii xukuumadda u k ay shaacay ka qaaday inay ka baxayso midooda yurub sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii tan iyo waagaas waxaa dhaleeceen loo jeedinayay xisbigeeda oo wajahaya heshiis ka bixidda midooda yuruba ee dalka britain guud ahaan iyo gabahaanba dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanaya warka habeen oo caawa si toosa inkaga imaanaya raadiyo hadaado warkan habeen waxaa soo saara saaxiibka imahan nuur axmed cumar axmed raahim cumar saxiife ayaa farsameynaya xasan axmed maxamed ayaa inla socodsiinayay intaan warkan warka kaga dubu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu